أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon xog dheeraadaha ayaa laga helayaa kulan magaalada adisababa ku dhex maray ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ku dhowaad toddobaatan ruux ayaa dhintay kadib shil gaari oo ka dhacay magaalada kambaala ee caasimada dalka yugandha weerar dad badan lagu xasuuqay ayaa ka dhacay gobolka oromiya xilli ay kasii darayso colaadda dalka itoobiya wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayadaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda wax ka barta madarasada sheekh ibraahim oo ku taala degmada ufurow ee wilaayadaasi أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي حنانيكم فقد لاحت نوايا أخلوا الذل قد كشف النقاب تسلى الكفر في هتك العذارى وإخواني همومهم سباب رأيت القوم قد لاحت بطون من الإدخام ليت القوم غابوا
waa maxay ridada ama islaamka baxa
riddaha waxa weeyaan tabdiilu diinu diinta oo la beddelo wuxuuna u beddelay milla uqraa sawaa'un ha ahaadaan waxaasi gaalada iyo qaybaheeda kala duwan casabiyaadkii iyo jaahiliyaadkii riddadu imisaayay u kala baxdaa sheekhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaarim almasluul calaa shaatim alrasuul ee wuxuu ku leeyahay وأيضا فإن الردة على قسمين ردة مجردة وردة مغلظة muxuu yahay xukunka qofka ka ridooba islaamka وفي الحقيقة أن الإنسان إذا ارتد قتل
halkee bay riddadu asalkeeda ka soo bilaabatay oo salka ku haysaa ilaahay rasuulkiisa markii ilaahay oofsaday carabtii aqlabkoodii waa ay ridoobeen
heerarka riddada ee maantase halkay marayaan dooyinkaas hore qofku markuu ridoobo waxaa dhici jira waxa la yidhaha mufaasala isagiiyo mujtamaca islaamku way kala go'is jireen oo dadka ugu horreeya goynaya xataa qoyskiisa ay noqdaan laakiin maanta isagoo murtad ah oo diinta islaamka ka baxay ayuu helaya xuquuqda islaamka ee muslimka si oo dhan buu helaya
sidee culimmada islaamka uga hadleen diinka baxa maxayse juhdiga intaan la-eg ugu bixiyeen ka culimmada islaamka waxaad arkaysa xataa fuqahada kutubta fiqiga ee furuucda ka hadlaysa riddada iyo murtadka axkaamtiisa lagu daraa bal waxaad arkaysaa bacd alfuqahaa iyagoo nawaaqid uluduu markay ka hadlayaan ee riddada ayay ku darayaan taasina waxay ishaaraysaa ay culimmadu baraarujinayeen inay wax si fudud u dhici kara riddadu inay tahay maxaa keenay in malaaxidda dhiirani ay maxfallada kaga hadlaan diinka baxa caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
maxay noqotay natiijada ka dhalatay islaamka noqoshada xargaha goostay wuxuu leeyahay marka waxa shucuubiyada maanta la yidhaahdo ama la- ama qabiilka la yidhaahdo wuxuu noqday maanta wax maaragtay dadka maaragtay uu soo noolaynayo taasoo islaamku mar hore dilay
sidee ayaan uga hortegi karnaa mawjadaha diinka baxa ah ee ay wajahayso ummadda arrimahaasoo idil waxaad ku maqli doontaan taxanayaal aan ugu magacdarnay riddatun walaa abaabakrin laha ama diin la'aan aan loo hayn dowladdii abiibakar warbixinnadan waxaad maqli doontaan toddobaadka soo socda inshaa allah waxaadna ku dhegaysan doontaan barnaamijka faafureebka wararka فيه الصياب فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب
فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay kowda jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo oo faah-faahsan xog dheeraadaha ayaa laga helayaa kulan magaalada adisababo ku dhex maray ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo madaxa maamulka gaalaraaca ah ee somalilan cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya tan iyo markii madaxa maamulka ridada somalilan cabdiraxmaan ciro uu dhowaan ka soo laabtay socdaalkiisii ugu horeeyey ee xogtiisa aadka loo ilaaliyey ee uu ku tago itoobiya ayaa waxaa soo baxaya macluumaad hor leh oo iftiiminaya waxyaabihii looga hadlay kulanka dhex maray murtad ciro iyo gaal abiy axmed warbaahinta aljaziira oo soo xiginaysa warbixin uu qoray wargeeska the african report oo laga leeyahay dalka faransiiska diiraddana saara arrimaha afrika ayaa sheegtay in safarkii ciro toddobaadkii hore ku tagay adis ababa uu daarnaa soo nooleynta xiriirka labada dhinac oo muddo bilooyin ah ku jiray xagka diblomaasiyadeed kadib markii uu burburay heshiiskii ku saabsanaa marinbiyoodka ee murtad muuse biixi uu la galay ra-iisul wasaaraha itoobiya gaal abiy axmed kulan foolkafool ah oo murtad cabdiraxmaan ciro la yeeshay gaal abiy axmed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda adis ababa ayaa sida ay warbixintu sheegtay si guud loogu gorfeeyey arrimaha iskaashiga amniga iyo fursadaha dhaqaale ee labada dhinac wadahadalkan waxaa kale oo looga hadlay sidii loo kala saxiixin lahaa heshiis ku saabsan sidii gaaska dabiiciga ah ee laga soo saarayo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya looga dhoofin lahaa dekedda berebera sida uu sarkaal sare oo ka tirsan wafdiga somalilan uu u sheegay joornaalka the african report warbixintan ay soo xigatay aljaziira ayaa sidoo kale lagu sheegay in somalilan ay raadinayso heshiis ku saabsan sidii deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi loo soo gaarsiin lahaa korontada laga dhaliyo biyoxireenka uu muranka badan ka taagan yahay ee alnahda oo dhowaan ay xarigga ka jartay dowladda xabashida itoobiya falanqeeyaal ay warbixintu soo xigatay ayaa aaminsan in dekedda berebere ay weli tahay qodobka ugu weyn ee ku jira ajendaha wadahadalka dhaqaale ee labada dhinac balse ay sidoo kale ku duugan tahay ujeeddo ballaaran oo ah raadinta aqoonsi rasmi ah oo uu helo maamulka somalilan inkastoo booqashada ciro ee adis ababa ay la socotay mala awaal ah in mar kale lasoo celin karo arrimaha aqoonsiga ee etoobiya ayaa mas-uul sare oo ka tirsan somalilan uu the african report u xaqiijiyey in wax khilaaf ah aan lagu soo hadal qaadin kulankaasi getejo rida oo ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha itoobiya ee arrimaha afrika ayay warbixintu xustay in dabayaaqada bishii hore uu sheegay in dalkiisa itoobiya uusan noqon doonin kan ugu horeeya ee aqoonsada somalilan mana noqon doono kan saddexaad ayuu yidhi waxaana uu soo jeediyey in marka hore maraykanku aqoonsado somalilan kadibna iyagu ay ku xigi doonaan warbixintan ay soo xigatay aljaziira ayaa sidoo kale lagu sheegay in somalilan ay raadinayso heshiis ku saabsan sidii deegaanada uu ka aramiyo maamulkaasi loogu gaarsiin lahaa dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka hoosungow oo ka mid ah deegaanada cadowga allaah ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada jubbada hoose waxaana dagaalkaasi la isku weedaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan wixii warar ah ama faahfaahin ah ee kusoo kordha dagaalkaasi wararkeena iyo barnaamijteena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan insha allah ku dhowaad toddobaatan ruux ayaa dhintay kadib shil gaari oo ka dhacay magaalada kambaalah ee caasimada dalka yugandha nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya waddanka yuganda ayaa sheegaya in ku dhowaad toddobaatan qof ay dhinteen kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo basas ah saraakiisha booliska dowladda yuganda ayaa xaqiijiyey dhimashada lixdan saddex ruux oo dhammaantood ahaa dad rakaab ah oo isaga kala gooshayay magaalooyinka kambala iyo guulu labada baabuur ee basaska ah ayaa isku dhacay kadib markii uu waddada gooyey gaari xamuul ah goobjoogyaal ayaa sheegay in gaariga xamuulka ah uu kala teeday labada bas kadibna ay isku dhaceen iyagoo xawli ku socda oo mid waliba uu ku dadaalayey inuu baaso gaariga xamuulka ah qaybaha degdega ah ee isbitaalada magaalada kambaale ayaa la dhigay dad dhaawacyo qaba kuwaasoo markii dambe geeriyooday faktii hore markii uu shilku dhacay ayaa la diiwaan geliyey dhimashada afartan saddex ruux balse gelinkii dambe ee maalintii shalay ayay dhimashadu gaartay lixdan iyo saddex ruux waddada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka kambaale iyo guulu ayaa ah mid saxmad badan waxaana waddadan sanad walba shilal baabuur ugu dhintaa kubnaan kun oo ruux yuweri kakuti museveni oo ah baadiriga hogaamiya waddanka yuganda ayaa kelmad uu jeediyey wuxuu uga hadlay musiibada dhacday wuxuuna ku baaqay in saraakiisha ciidanka waddooyinka ay baaritaano dheeraad ah ku sameeyaan wixii dhacay museveni oo isku dayaya inuu ka baxsado mas-uuliyadda wixii dhacay ayaa ehelada dadka dhintay u ballanqaaday in la siin doono lacago kubnaan kun oo shilin ah balse saraakiisha mucaaradka ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid lagu sahashanayo dhibaatooyinka ka taagan waddooyinka dalka uganda
weerar dad badan lagu xasuuqay ayaa ka dhacay gobolka oromiya xilli ay kasii darayso colaadda dalka itoobiya marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya waddanka itoobiya waxaa ka socda dagaal dhowr jiha ah oo isugu jira mid u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha hubaysan ee ka gusaadeegay inay hoos tagaan nidaamka abiy axmeda iyo dagaalka sokeeye ay barta isaga aslayaan qowmiyadaha kala duwan ee dega dalkaasi wararka ka imaanaya gobolka oromiya ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan jabhadda hubaysan ee mucaaradka faano ay in ka badan labaatan iyo shan qof oo rayid ah ku dileen deegaan ka tirsan gobolka galbeed ee shewa dadka degmada noono ee gobolka galbeed ee shewa ee ismaamulka oromiya ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in in ka badan labaatan iyo shan qof oo ay ku jiraan haween iyo carruur lagu dilay weerar hubaysan oo sagaal iyo tobankii bishan oktoobar maleeshiyaadka maxarada faano ka fuliyeen deegaan hoostaga degmadaasi qof ka mid ah dadka ku dhaqan noono oo sababa amni u dooriyey magaciisa looguna yeeray ibsa jamaal ayaa wargeeska lagu magacaabo adis standar u sheegay in weerarku ahaa mid lagu soo qaaday guraga si gaar ah degmada abishge ee ku taalla gobolka bartamaha itoobiya weerarka ayuu sheegay inuu si gaar ah u beegsaday dadka ku dhaqan tuulada arloodinka ee hoos tagta degmada noono wuxuu tilmaamay in weerarku ahaa mid aysan dablayda u meeldayin oo si aan kala soco lahayn u beegsadeen dadka rayidka ah isagoo ka hadlayay weerarka ayuu yidhi maleeshiyaadku waxay ka soo gudbeen dhanka degmada abishge waxayna galeen guryo ay dadka deegaanka degan yihiin waxayna dileen waayeel carruur iyo haween uur leh cidna ma aysan dayn dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay in goobta uu weerarku ka dhacay ee horey u ahayd meel nabadoon oo ammaan ah balse tan iyo markii ay dagaalyahanada faano halkaas soo galeen ay cabsi soo wajahday dadka rayidka wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo haya dhowaan deegaanka yowkoyo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro muddo labaatan maalin ah u socotay qeybaha kala duwan ee ragga ku dhaqan magaalada yowkoyo iyo tuulooyinka hoostaga taas oo ay cilmi badan ka faa'iideen xafladii gebagabada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool culimo salaadiin iyo qeybaha kale ee dadweynaha qaar ka mid ah raggii dowrada loo qabtay ayaa bandhig kooban goobta ka sameeyey bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ما هي الطهارة؟
الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة كم أقسام المياه؟
أقسام المياه أربعة الماء مطلق الماء المستعمل الماء الذي خالطه طاهر الماء الذي وقعت فيه النجاسة اذكر المياه التي يجوز التطهير بها المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ما معنى الوضوء؟
هو استعمال ماء ظهور في, في الأعضاء أربعة على صفة مخصوصة في الشرع ملاق صوبة وملاقة بيش وانجيل سيدو كلنا أفايان كأوضياش دقن كولايدا بكول أو قوبتا كهدلي أيا سيادة ولدر دارمي دادكي الدور دا الله صحري ما يبقى مهد مدرنا أما مدرنا بيلش أنجلس كدو الدقاس يا يوكو يلا دور دان قادن دول شال دير كوكوين يريال وقت يونا يجوديون بيان ما يسن لنا ايدي ايدان كما سنتين eedydan kamahadsantiin eedyadan kamahadsantiin maylasin kufaday dadaalka tibiidan ini lama raabtan shan walhada dirdaarme oo bilaayar duruustu gobolka kabati arbacuuna xadiian fii dimati tacasub alqabaliya kitaabka leero kitaab qiimo leh waa kitaaba dhomba qiimo leh kitaabkiisuga ay kelmadii laka dheegi ini laka dhagam ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool oo xafladdaa soo xiray ayaa si aad ah ula dardaarmay beesha dowladda loo qabtay isagoona ku booriyey inay kaalintooda ka qaataan jihaadka lagula jiro cadowga allah maylana walaalayaal dardaarmay odayaalkii iyo waayeeladii iyo culamaauddiinkii iyo ganacsatadii dhammaanba dardaarmana horta awalan wali una baraneen inuuna ka camal falnaan nafteenka bilaawna ehelka keen manaaha kiijiisan qaraabad iyo tolka un gudbiin in badan qodobka u sugaaya muhiim waa ilmahooba la barado lanka camal falan xojillikii oogi layo marka mayna ninku baahanya malaagana ballagan siinkala galay reer waanjalaata disaga tin may la arayhe in isag mujaahidiinta garab agnaga taan hoo iyo hiilmayne may lan baahanya walaalayaal in ilaahay kitaabshay un unsurugnaan mu'askaraadka lambaho dhallinyarada bata ilaahay kitaabshay lan dagaalama geeka fursada haysana gaalana ilaahay subxaana wa tacaala waa jibi gaalana ilaahay aa jibi waaba marna qulqulahay ta guuraayt allahu akbar allahu akbar meelyo ku bahanga waaysanyiina walaalayaalow dhallinyarey dadka odayaalka ah dhammaanteen may waa lamba doorkii uusan kalahay jihaadka inkaneen baaraka allahu fiikum taasan iyo ballange jazaakum allahu khayr dowrada loo qabtay beesha waanjeel gaar ahaan reer yowkoyow waxa ay qayb ka tahay dowraad bilihii lasoo dhaafay si habsami leh uga socday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyo sidoo kale dhulka miiga ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda wax ka barata madarasada sheekh ibraahim ee ku taala degmada ufurow ee wilaayadaasi bashiir muxiidiin abu eman ayaa warbixinta warkan inoo hayaa barnaamijka aan u joogno halkan maanta waxa weeyaan waa barnaamij musaabaqa ama tartan oo u dhexayn doono ardayda dhigata madarasada sheekh ibraahim meylow ee degmada ufurow gobolka baay al islaamiya degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ah ee baay dhowaan waxaa ay martigelisay tartan aqooneed heerka dugsiga hoose dhexe oo si gaaraha loogu qabtay ardayda wax ka barata madarasada sheekh ibraahim meelow tartankan oo uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa waxa uu ahaa mid lagu dhiirigelinayay culumta shareecada iyo maadooyinka kale ee bulshada waxtarka u leh islamarkaana lagu barto iskuulka ardayda ka qaybgelaysa waxay kala ahaayeen wiilal iyo gabdho waxaana labada dhinac mid walba uu soo bandhigay karti iyo dadaal xoogan majmuucada abuubakar oo matalaysa dhanka wiilasha iyo majmuucada khadiija oo ay ku tartamayeen dhanka gabdhaha ayaa su-aalaha laisku weedaarinayay si cajiib ah iyaga oo keliya ayuu wacdarahooda ku dul wareeganaya dhibcooyin kooban si mid walba u arko in guusha ay dhankiisa xigto intii uu tartanka socday waxay su-aalaha ka kala imaanayeen dhammaan mawaadiicda iyo mawaadda lagu barto iskuulka taasoo ka dhigtay tartanka mid dhammaystiran oo la jaan qaadaya baahida waxbarasho ee maanta waxayna su-aaluhu ahaayeen sida soo socota su-aasha xigta aan weydiin doonno majmuucada khadiijatu bintu khuweylad waxay tahay sidatan kam shuruudu salaati wamaa hiya
anoo maaa ilaaro shukri cabdulaahi ibraahim oo dhikida madarasada sheekh ibraahim maylow degmada furow oon tartamay majmuucada khadiijatu binti khuwaylad su-aalan jawaabtay haddii aan iska daymayb alislaamu alcaqlu altamyiizu rafcu lxadathi isaalatu najaasati dukhuulu lwaqti istiqbaalu lqiblati satru lcawrati anniya su-aalul weyti maanaa majmuucatu khadiijatu binti khuwaylid salaado shuruud yeelatu sheeg safaylanka jawaabtii may bahalay lama daraj
su-aasha waxay leedahay sidatan waxaan weydiinayaa majmuucada abuubakar asidiiq waxay leedahay sidatan kam yanqasimu alfaqaariyaatu wamaa hiya
anoo mahaa ilaaro cabdisamed cali macalim oo dhikadoo madarada sheekh ibraahim meylow oo ku tartamay majmuucada abubakar sadiiq su-aalin jawaabtay haddaan iskadaymaybwaa yanqasimu alfaqaariyaat ilaa khamsa anwaac الأسماك والبرمايات والزواهف والطيور والثدييات سؤال الويدي ما هاي تمام قيس ما فقاريات الفدوريت ما بك جوابي صح هي جوابي مجموعة أبو بكر بن الصديق صدرادي ما بلين لما الدرج الله أكبر
munaasabadda tartanka waxaa si diran uu soo dhoweeyey waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga ee wilaayaadka nabadoon sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirul-islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamigaha oo ka qaybgalay tartanka waxa uu sheegay islamarkaana uu bogaadiyey kaalinta waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe ee sheekh ibraahim meelow ee ku yaala degmada ufurow alxamdulilah mahadoo dhan ilaahay alle tabaaraka wa tacaala hana waafajiyey musaabaqadaas oo ku dhiyaaso madarasatu sheekh ibraahim maylow sheekh ibraahim maylow ilaahay subxaana wa tacaala jannada allah ku waraabiyo yeelana mayan mahadnaqaane ee guud ahaan maktabu tarbiya wa tacliim yan mahadnaqaane ee xeer harake iyo wilaaye iyo muxaafadaba anka mahadnaqaane juhdiga iyo dadaalka la geli ee dadkan oo yar yar oo da-adiyo yarta oo geeka ku jawaabahayo qaaradaha adduunka meegow oo haddana si sariix ee in sheegohayo ee badaha adduunka meegow ku jawaabahayo ee fiqigii ku jawaabahayo oo maylare tayamum maylare ku jawaabahayo oo maylaray caqiidadii towxiidkii mawaaha waa juhdi i dadaal waaye ilaahay subxaana wa tacaala id kasta oo tale i tusaale ka darati ilaahay ha ku ajarsiyo yeelana dhallinyarada ardayda markan maysan lanaasii kala dardaaramey waqti haysataa waqtigeennaynu iskubedaraynu ku faa'iidaysataa wal alla wali inta la kadhakaaw inaysan markii bannaanka jartaan yoole ha ka fikirtaan hadhow dambe walka su'aala doona may ku jawaabaase laha ka fikir intaasi kadib waxaa natiijada tartankii xoogganaa ee dhex maray ardayda madarasada sheekh ibraahim meelo ay noqotay sida tan ee uu soo gudbiyey guddiga ama lajanadii maamulka ka ahayd tartankaasi waxaa tartamay majmuucooyinka kale ah majmuucatu abubakar asidiiq iyo majmuucatu khadiijatu bintu khuweyli ee tartamay aad bay u tartamayeen u beratamayeen ku dadaalayeen natiijada ay kala heleen waxay tahay sida tan majmuucada abubakar asidiiq waxay heshay kow iyo toban derajo ayay heshay waxaa la weydiiyey toddoba su'aal ayaa la weydiiyey kow iyo toban derajo ayay heshay waxna way gefeen majmuucada khadiijatu bintu khuweyla sidoo kale toddoba su'aal ayaa la weydiiyey iyagana waxay heleen kow iyo toban derajo ama tumi kow derajo lamada majmuuco markuun maybaa heleena nagi tumi kow derajo heleen waana baraajo yayla ku shalata wahaya tartankan ayaa ku dhammaaday jawi aad u wanaagsan oo ay ka muuqatay xamaasad isdhexgal iyo wadajir ardayda ka qayb qaadata waxay muujiyeen tartan heer sare oo aqoon iyo faham ay ku soo gudbinayeen taasoo guulan u ah maamulka dugsiga waalidiinta carruurtooda sida hagaarla-aanta ugu dhiirigeliya waxbarashada iyo dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu